asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne ku-xigeen madaxweynehennii hore madaxweyne ku-xigeenkeennii hore mutasharafta kale ee kasoo qayb gashay xafladdan wasiiradii dow xukuumadda iyo saxaafadda saaxiibadayada beesha caalamka inta nagala joogta aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu farxad weyn bay noo tahay maanta inaan halkaan isugu nimaadno aniga iyo madaxweyneheenii hore iyo madaxweyne ku-xigeenadii aanu ku kala kala wareegsanay xilkii isagana ka dhammaaday shanta sano anigana aad iigi mateen shanta sano ee soo socota aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxdeenii hore madaxweynehe madaxweyne ku-xigeenka iyo inta kaloo soo shaqaysayba dowladnimada rasmiga ah dowladnimada dhabta ah ay maanta nagu wareejiyeen ay ugu horayso meesha tan quruxda badan xaruntan madaxtooyada ad aragtaan quruxda ay leedahay shan sano ka hor aan jirinin iyo mashaariicdii iyo barnaamijyadii kale madaxweynuhu uu sheegay uu ka sharqamiyey waxaan qirayaa in maanta puntland ay leedahay dowladnimo rasmi ah oo xoog leh oo ciidan leh oo maamul leh oo hay-adad shaqeynayo dastuuriya leh ee taasna mahaddeeda waxaa iska leh madaxweynaha iyo intii lasoo shaqaysay ayaan aada ugu mahadnaqaya saan hore u sheeg u celceliyey madaxweynuhu xilka unbuu wareejiyey nagama teginin iyo madaxweyne ku-xigeenku way nala joogayaan taladiisaan u baahannahay waanadiisaan u baahannahay macluumaadka iyo informationku ayaa baana ka maarminba inuu ag joogo oo aan iska warqabno annaga waxaan rajaynayaa marka waa u ducaynaynaa in ilaahay khayr siiyo jabtarka labaad amase yani noloshiisa kale hadda uu galayna in ilaahay u fududeeyo cimri dheer iyo caafimaadna uu siiya dhammaantood ayaan aada u rajeenaya waa xilkii maanta waa la wareegay kolleyda tuur baan geli doonaa madaxweyne meel badan ma soo mari doonaa sida uu madaxweynuhu codsadayna waxaan rajaynayaa intii noo codaysay intii na taageertay iyo intii isaga taageersanaydba maanta mid baan nahay hal ujeedaan leenahay hal reer baan u wada jeednaa waxaan rabnaa puntland oo mid ah puntland oo yani dhaqaaqday oo horu martay puntland oo dadkeedii gacmaha isqabsadeen taasun baan wadajir ku gaari karnaa taas ayaa horumar noo ah kabacdina taas ayaan soomaaliya la aadi karnaa taas ayaanu beesha caalamka kaga qayb qaadan karnaayo aanu waxaanu aan ku leenahay aan ka raadsan karna ku raadsanaynaa marka su sheega waxaan rajaynayaa intii anigii taageersanayd iyo intii isaga taageersanaydba inaad gacmaha isqabsataan aan wada shaqayno diyaar baan unahay wada shaqayn diyaar baan unahay walaaltinimo iyo in yani dowladnimadaas puntland xoojinteeda iyo horumarkeeda aanu ka wada shaqayno ayaan rajaynaya waxaan kaloo codsanaya madaxweynuhu waa sheekaysanay waana og yahay xaaladda dhabta ay waddanka ka jirta iyo hawsha adag ee culus ee meesha taalla marka waxaan codsanayaa marka ina la siiyo wakti laftigayagu aanu idinkugu shaqayno aan yani inta maaragtay xukuumadda lasoo dhisaayo iyo inta yani dowladnimadana yani aan xilka si u kala wareegayno in opportunity la siiyo iyo wakti aan ku shaqayno hawshaas aan aada noo igmateen aanu ku qabano ayaan rajaynaya iyadoosan dhib ahayn wareyska iyo socodka badani uusan maaragta usan naga hor istaagin maaragtay shaqada dowladda madaxweyne aad baad umacsan tihiin idinkay intii lasoo shaqaysayba waa idin salaamaya mar labaad mar saddexaadba aad iyo aad baad umacsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu